iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee falimaha rasuullada hadiyadda ah ruuxa quduuska ah oo kolkii maalintii bentekost la gaadhay meel bay kulligood wada joogeen oo waxaa filan la'aan samada ka yimid sanqar sida dabayl xoog leh oo aad u dhacaysa oo waxay buuxisay gurigii ay fadhiyeen oo dhan markaasaa carrabbo u kala qaybsamaya sida dab oo kale iyaga u muuqday oo ku dul fadhiistay midkood kasta kolkaasaa waxaa kulligood ka wada buuxsamay ruuxa quduuska ah oo waxay bilaabeen inay afaf kale ku hadlaan sidii ruuxu iyaga u siiyey hadalka markaas waxaa yeruusaalem joogay yuhuud oo ahaayeen niman cibaado leh oo ka yimid quruun kasta oo samada hoosteeda joogta oo markii sanqadhaas la maqlay dadkii badnaa ayaa isu yimid wayna yaabeen maxaa yeelay nin kastaa wuxuu maqlay iyagoo afkiisa ku hadlaya oo dhammaantood way wada naxeen oo yaabeen oo waxay yidhaahdeen bal eeg kuwan hadlaya oo dhammu miyaanay reer galiili ahayn sidee baa midkeen waluba u maqlaa iyagoo ku hadlaya afkeenna aynu ku dhalannay annagoo ah reer bartiya iyo mediya iyo ceelaam iyo kuwa deggan mesobotamiya iyo yuhuudiya iyo kabadokiya iyo bantos iyo asiya iyo farugiya iyo bamfuliya iyo masar iyo meelaha liibiya oo kuranaaya ku wareegsan iyo ajnebiye roma ka yimid oo ah yuhuud iyo kuwa raacsan labadaba iyo reer krete iyo carabta waxaynu maqlaynaa iyagoo ku hadlaya afafkeenna oo ka hadlaya ilaah waxyaalihiisa waaweyn markaasay wada yaabeen oo shakiyeen oo waxay isku yidhaahdeen tanu micnaheedu waa maxay qaar kalena waa ku qosleen oo waxay yidhaahdeen kuwan waxaa ka buuxa qamri cusub wacdigii butros wakhtigii ciidda bentekost laakiin butros intuu kow iyo tobankii isla taagay ayuu sare u qaaday codkiisa oo ku yidhi iyaga niman yahow reer yuhuudiya iyo dhammaantiinnan yeruusaalem degganow tan ogaada oo hadalladayda dhegaysta waayo kuwanu ma sakhraansana sidaad u malaynaysaan inay sakhraansan yihiin maxaa yeelay tanu waa saacaddii saddexaad ee maalmeed laakiin waxaannu waa wixii lagaga dhex hadlay nebiyo'eel ilaah baa yidhi maalmaha ugu dambaysta waxyaalahannu waa noqon doonaan ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan oo wiilashiinna iyo hablihiinnu waxbay sii sheegi doonaan raggiinna dhallinyarada ahuna wax bay arki doonaan odayaashiinnuna riyooyin bay ku riyoon doonaan haah oo maalmahaas addoommadayda rag iyo dumarba ruuxaygaan ku shubi doonaa iyaguna wax bay sii sheegi doonaan oo waxaan samada sare ka muujin doonaa yaabab dhulka hoosena waxaan ka muujin doonaa calaamooyin kuwaas oo ah dhiig iyo dab iyo uumiskii qiiqa qorraxdu waxay u beddelmi doontaa gudcur dayuxuna wuxuu u beddelmi doonaa dhiig intaanay imaan maalinta rabbigu taas oo ah maalin weyn oo caan ah oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca rabbiga ku dhawaaqaa uu badbaadi doono rag yahow reer binu israa'iil hadalladan maqla ciisihii reer naasareed oo ahaa nin ilaah idinku caddeeyey shuqullo xoog leh iyo yaabab iyo calaamooyin oo ilaah ku sameeyey isaga gacantiisa idinka dhexdiinna sidaad idinka qudhiinnuba u og tihiin markii isaga lagu gacan geliyey taladii ilaah goostay oo uu hore u ogaa gacanta sharcilaawayaasha ayaad ku qodobteen waadna ku qodobteen iskutallaabta oo disheen isaga ilaah baa sare kiciyey oo ka furfuray xanuunkii dhimashada maxaa yeelay dhimashadu ma xajin karin waayo daa'uud baa isaga ka hadlay oo yidhi had iyo jeerba rabbigaan hortayda ku arki jiray maxaa yeelay midigtayduu joogaa si aan la ii dhaqaajin taas aawadeed qalbigaygu waa farxay carrabkayguna waa rayreeyey weliba jidhkaygu rajow ku nasan doonaa maxaa yeelay naftayda haadays kuma dayn doontid kaaga quduuska ahna uma dayn doontid inuu qurun arko waxaad i tustay jidadka nolosha hortaadana farxad baad iga buuxin doontaa walaalayaalow waxaan si bayaan ah idinku sheegi karaa ina awoowa daa'uud dhintay lana aasay xabaashiisuna ilaa maanta waa inagu dhex taal haddaba isagoo nebi ahaa oo ogaa in ilaah dhaar ugu dhaartay isaga inuu dhashiisa midkood carshigiisa ku fadhiisin doono wuxuu hore u arkay oo ka hadlay masiixa sara kiciddiisa inaan isaga haadees lagu dayn jidhkiisuna qurun arag ciisahan ilaah baa sara kiciyey annagoo dhammuna markhaatiyaal baan ka wada nahay haddaba isagoo ilaah midigtiisa sare loogu qaaday oo aabbaha ka helay ballankii ruuxa quduuska ahaa ayuu soo shubay waxaan oo aad arkaysaan oo maqlaysaan maxaa yeelay daa'uud samooyinka kor uma aadin laakiin isaga qudhiisaa leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo reer binu israa'iil oo dhammu aad ha u ogaadeen in ilaah ka dhigay rabbi iyo masiixba ciisahan aad iskutallaabta ku qodobteen markay taas maqleen ayaa qalbiga laga wareemay markaasay ku yidhaahdeen butros iyo rasuulladii kale walaalayaalow maxaannu falnaa markaasaa butros iyagii ku yidhi towbadkeena oo midkiin kasta ha lagu baabtiiso magaca ciise masiix dembidhaafkiinna aawadiis oo waxaad heli doontaan hadiyadda ah ruuxa quduuska ah maxaa yeelay ballanka waxaa leh idinka iyo carruurtiinna iyo kuwo fog oo dhan in allah intii rabbiga ilaaheenna ahu u yeedho hadallo kaloo badan ayuu markhaati ahaan ugu waaniyey isagoo leh naftiinna ka badbaadiya qarnigan qalloocan markaasaa kuwii hadalkiisii aqbalay la baabtiisay oo waxaa maalintaas lagu daray iyaga abbaaraha saddex kun oo qof sidii ay masiixiyiintu u soo wada jiri jireen oo waxay ku sii adkaysteen rasuulladu waxay bari jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeyey iyaga iyo kibista jibinteeda iyo tukasho oo naf kasta cabsi baa gashay oo rasuulladii waxay sameeyeen yaabab iyo calaamooyin badan oo kuwii rumaystay oo dhammu waa wada jireen oo wax walubana waa ka wada dhexeeyeen oo intay iibiyeen waxyaalahoodii iyo alaabtoodiiba ayay dhammaan u wada qaybiyeen sidii nin kasta baahidiisu ahayd oo maalin walba iyagoo isku wada qalbi ah ayay macbudka ku jiri jireen oo kibistana guryahooday ku jebin jireen cuntadoodana farxad iyo qalbi daacad ah ayay ku cuni jireen ilaah bay ammaani jireen oo dadka oo dhammuna waa u bogay iyaga ilaahna maalin walba kuwa badbaadaya ayuu ku dari jiray